بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإحنا كل حجرنا يا إخواني في الله المبحث الأول وها بر الوالدين الرسالة دي حكم إهداء waxaan noo soo hormaray markaa casharkii koowaad oo ahaa tamhiid birulwaalideyn horedhacii birulwaalideynka hadda waxaynu marka casharkan labaad waxa uu noqonayaa almatlab alawal waxaanuna sheegaynaa dikru bacdi nusuus adilada qeyb ka mida min alkitaabi wasunna oo tadullu calaa wujuubi biri lwaalideyn waalidka in loo baarinimo sameeyo ku tusaysa waxaanu ugu hormarinaynaa aayado iyo axaadiis baynu soo qaadanaynaa aayadda ugu horeysa fi suurati israa allah waxa uu ku yiri waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana meelo badan qur-aanka waxaa ku arkaysaa inuu allah xiriiriyey waxa weeye cibaadadiisa iyo ixsaanka waalidka loo samaynayo marka waqadaa waxay yidhahdeen culummadu sida ibnu kathiir iyo kulli ku fasireen ay amara rabuka allah waxa uu amray in aan la caabudin ilaa isaga mooye keligii in la caabudo ayuu amray kabacdina wuxuu ku xiriiriyey wa bilwaalidayni ixsaana waalidkiina ixsaan loo sameeyo ixsaanku waa maxay waxay yidhahdeen culummadu waa iisaalu lkhayri wa imsaaku darar ama shar inaad wanaagga gaarsiisid dhibtana ka haysatid mal isaa'a xumaanta iyo dhibta inaad ka haysatid macnaha wax aad dhibsadaan waalidku inayna xaggaaga ka imaan oo waalidka usoo gudbin wax kasta oo wanaaga oo aad u samayn kartidna inaadan ka hakran oo wanaaggii aad u samaysid wa bilwaalidayni ixsaana taas ayaa laga wadaa markaasuu ilaahay waxa uu yiri marka meelo badan buu saasoo kale ilaahay u xaruuriyey wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-a wa bilwaalidayni ixsaana way badan tahay waxaa laga qaatay marka xiriirintaas cibaadada ilaahay lagu xiriiriyey inay tahay arrin waajiba in waalidka asxan loo sameeyo uma qaala allah waxa uu yiri imaa yabluqanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima waxaa lagu yiri waalidkii hadday agtaada ku gaboobaan midkood ama labadiiba kugu gaboobaan ha dhibsanin falaa taqul lahumaa uffin uf ha dhihin macnaha markaad wax u samaynaysid kaba soo qaad waalidkii inta gaboobay oo maskaxdii tagtay ayaad xaalkay kaadida ka dhaqaysaa inaad uf taraahid lama rabo waayo sababtu maxay tahay ha adigaba markaad yarayd oo lagaa dhaqi jiray uf laguma odhan jirin marka waxa weeye hal jazaau lixsaan ila lixsaan sidii adiga markaad yarayd lagu soo koolkoolinayey ood matagga iyo kaadidii xaarka ugu sii daynaysay ayaa waxaa aan lagu dhibsanaynin ku abaalgud marka adigana inaadan dhibsan oo wanaaggii la timaadid falaa tuqul lahumaa ufin waa waxa ugu yar oo qofku uu dhibsasho waaridka ku samayn karo uf inuu dhaho oo dhibsado waxyaalihii xumaa inaad marka taa lama ogola walaa tanharhumaa ha canaananin ha guulguulin waxa weeye canaan kuma lihid mana guulguuli kadhid adduunkaba iyagaa kuugu ahaa sabab inaad timaadid oo ilaahay sabab kaaga dhigay marka ma guulguuli kadhid walaa tanharumaa maxaan samaynayaa marka haddii ficilna la ii diiday qowlna la ii diiday xun labadaba la diiday waqul lahumaa qowlan kariima waxaad dhahdaa qowl wanaagsan aaba macaane hooye macaane ayeeyo macaane qofkii waxaa la rabaa erey wanaagsan inaa ku dhaahdid oo naxariisa oo qalbigooda wanaajinaya qul lahumaa qowlan kariima wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira hakor ha isku qaadin tawaaducu samee waxa weeye maarata u tawaaduc markaad wax siinaysid fariiso waxa weeye dhinacooda fadhiiso hoostooda fadhiiso wax walba oo wanaaga u samee waxa weye waxaad siinaysid si dabacsan dharka markaa u xiraysid markaa u qubaynaysid markaa wax u samaynaysid macnaha si dabacsan qowl dabacsan iyo ficil dabacsan hadday dhintaanna waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ilaah u naxariisa dheh say markaan anigaba yaraa igu soo naxariisteen ma ujeedaa marka aayaddaasi waxay daliil inoo tahay aanu ka qaadanaynaa dariiqa loo marayo iyo sida waaridka loola dhaqmayo ayaa inoo caddaysay aadaabtii oo dhan waana waajib in sidaa waaridka loola dhaqmo oo aan dhibaato loo geysan sidoo kale allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi aayad kale wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana waxaanu u dardaaranay tanna waa amarnay oo kala waayo wasaa iyo qadaa iyo amara xakama kulli waa lagu fasiraa wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana intii horeoo kala waayo kabacdi ilaahay waxa uu tilmaamay sababta loogu dardaarmayo xamalatu ummuhu kurhan wa wadacatu kurha wa xamluhu wa fisaaluhu thalaathuuna shahra bal u fiirso waxaa la yidhi uurkii bay ku qaaday dhib iyo mashaqo sagaal bilood bay uurka ku siday la wallacaysay la dhibaatoonaysay dhib ka martay hadhow bay fooshiina geeri qarka u istaagtay oo dhib iyo mashaqo ka martay hadhow bay haddana waxa weeye dhabarka ku siday laba sano oo nuujinaysay thalaathuuna shahra waa laba sano iyo lix bilood waayo waa wax aad iyo aad u badan ayaa waxa weeye dhibtaa laga soo maray kabacdi markaa dadkii labay u kala baxeen waxa weeye xataa idaa balaqa ashuddahu wa balaqa arbaciina sanatan markuu afartan sana inta gaaray caqligiisii gaamuray ayaa kuwii wanaagsanaa intii wanaagsanaatay xataa idaa balaqa ashuddahu balaqa arbaciina sanatan qaala rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay wa calaa waaliday waan acmala saalixan tardaa ilaahay buu bariyey ilaahayow maaragtay igu igu igu ii gargaar oo ilaahay i waafaji inaan shukrinaq la imaado oon adigana kuu shukriyo waalidkeena u shukriyo kuwaa wanaagsan oo waxa weeye awlaaddeena ilaahu ii hagaaji buu yidhi wa aslix lii fii duriyati innii tubtu ilayka wa innii min almuslimiin halkaa markuu maray oo waxa weeye ilaahay u tawaaducay ilahay waxau yidhi ulaa'ika aladiina nataqabalu canhum axsana maa camiluu wanatajaawasu can sayi'aatihim fi asxaabi aljanna wacda asidqi aladii kaanuu yuucaduun halkaa aayadaha marka waxaad ka garanaysaa qofka wanaagsan oo ilaahay khayrka waafajiyey oo ilaahay naxariista waafajiyey ilaahay siiyey markuu arko dhibta uu laga soo maray ayuu tawaaducayaa oo caqli uu yeelanayaa markaasuu allah subxaana wa tacaala baryayaa waalidkiisiina isxaan samaynaya amaa kii gaaloobay waladii qaala liwaalidayhi uffin lakumaa waa dhaqaaqi kaas waa gaaloobay waalidkiibuu waxa weeye kuwaas kaasi marka ahlu naar buu galay oo waxa weye waalidkii oo xaqa ugu yeeraya ayuu ka cararayaa oo waxa weye waa dadku say u qaybsamaan midna waa caasi waalidkii ku caasiyaya midna waa baari waalidkii u baarinimo samaynaya oo ilaahay janno markaa geynayo idan aayaddan waxay culummadu ka qaateen inay tahay laba faa'iido ayaa aayaddan laga qaataa kow horta faa'iidada koowaad waxa weeye laga qaadanayo in waaridka loo baarinimo sameeyo sababta keentay waxay tahay waa dhibta lagaa soo maray iyo sabab inay kuugu ahaayeen adduunkaba in lagu keenay weeye waxaa kaloo faa'iidaha oo laga qaatay oo cali bn abi aalib uu ka istimbaaday aayaddan iyo aayadda fii suurati luqmaan waxa weeye iyo iyo aayadda kale walwaalidaatu yurducna awlaadahuna xowleyni kaamilayni iyo wa fisaaluhu fii caamayn aayadahaasu intuu isku keenay wuxuu kasoo istimbaaday inay ilmuhu lix bilood ku dhalan karo waa masala fiqiya waxaana ku waafaqay cuhmaan ibni cafaan markuu amiirulmuminiin ahaa iyo saxaabadii oo dhan ilmuhu lix bilood waa ku dhalan karaa waayo thalaathuuna shahra baa la yidhi wa xamluhu wa fisaaluhu thalaathuuna shahra aayadda kalena waxay tiri laba sano ilmaha la nuujiyo laba sano waa afar iyo labaatan bilood marka sidaa daraaddeed lix bilood baa soo hartay soddonkii lix bilood waa ku dhalan karaa ilmuhu haddana waaba la ogaaday oo arrin macruufa aayadaha marka waxayna tusayaan in waalidkii loo ixsaan sameeyo oo la iska ilaaliyo caasinimada oo waxa weeye aan waalidkii caasi lagu noqon ayay aayadahaasi inagu boorinayaan oo tusayaan sidoo kale waxaa ku soo aroortay aayaddii fii suurati luqmaan an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir waxa weeye ku shukri aniga igu shukri buu yidhi allah ilaahay ku shukri oo nicmada uu kuu galay ka shukri naq waalidkaana ka shukri naq ogowna oo caqiidaha kuu noqoto inaad ilaahay xaggii u noqonaysid marka intaasoo aayadaaba waxay kutusayaan wujuubu biri lwaalidayn iyo wa taxriimu cuquuqihimaa in waaridka baari loo noqdo aan caasi lagu noqon ayay waxaweye kutusayaan ama axaadiitana haddaynu iyagana wax yar ka soo qaadanno xadiidka ugu horeeya waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam raqima anfun raqima anfun raqima anfun markaasaa la weydiiyey rasuulku ilaahayo waa maxay markaa wuxuu yidhi raqima anfun waxaa hoogay oo khasaaray raqima macnaheed waxa weeye sankuu bowroobay oo af af buu u dhacay ey inkaar baa ku dhacday oo naar buu galay wa waxa weye qofka waaridkii intay agtiisa ku gaboobeen oo labadiisii waaridto ku gaboobeen aan janno ku tegin kaas ayaa hoog iyo khasaara ku dhacay marka waxaa la rabaa waaridkii inaad ka faa'iidaysatid oo waxa weeye ka ducaysatid oo wanaag u samaysid ood iska ilaalisid inaad cisyaan ku dhacdid waayo waa arrin khatara hadduu qofku waaridkii caasiyo wa xadiid kale waxa uu yidhi nabiga nin baa weydiiyo waxa uu yidhi yaa rasuul allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabati yaa ugu xaq leh oo ugu mudan inaan si fiican ula dhaqmo oo aan waktigayga geliyo oo aan si fiican ula saaxiibo oo saaxiibnimada halkan waxa weye macnaha assuxba weye inaan macnaha la joogo wax u qabto u adeego u dadaalo qaala ummuka hooyadaabaa ugu xaq badan qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala ummuka haddana hooyada qaala uma man qaala ummuka haddana hooyada saddex jeer buu ku celiyey markii afraad buu waxa uu ku yidhi abaaka aabbaha balfiirsaxiidkaa bukhaari kula warinayaan waxa uu tilmaamayaa hooyadu saddex jeer inay aabbaha ka xaq badan tahay xaafid ibni xajar baa wuxuu soo guurinayaa ibn bataal cali ibn bataal waa min shuraaxi saxiixi albukhaari ayuu kasoo guurinaya waxa uu leeyahay macnaha sababtaasi waxa weeye waa mashaqadii iyo dhibtii xamliga haddana fooshi haddana nuujintii saddexdaaba hooyadaa la gaara haddana midda afraad way wadaagaan oo tarbiyadii iyo korintii iyo naxariistii iyo ilmihii markuu korayo tarbiyadan la tarbiyeynayo aabbihii iyo hooyadiiba ka qayb qaadanayaan laakiin saddexdan hooyada ayaa gaar la ah sagaal bilood ay uurka ku sido fool iyo dhib ay ku dhasho waxa weeye iyo dhibaato haddana nuujin ay nuujinayso oo ay laba sano intaa waxa weye dhabarka ku wado waxaasoo dhan iyadaa la gaara marka saas ayuu saddexda jeer uga xaqbatay uga xaqbadatay aabbaha isaga iyada ayaa ka horreysa marka oo la hormarinayaa ayay leeyihiin culummadu sidoo kale xadiidkii cabdullaahi ibni mascuud waxa uu yidhi nabiga wuxuu yidhi cabdullahi ibni mascuud nabigaan weydiiyey calayhi salaatu wassalaam camal la sameeyo keebaa ugu wanaagsan oo ayalcamali axabu ila allah camal la sameeyo ilaahay rasuulka ilaahayow ilaahay kee ugu jecelya qaala asalaatu liwaqtiha ay waa bacd aliimaan macnaa qofku iimaan la yimaado oo aliimaan laga helay acmaasha la samaynayo kee baa ilaahay ugu jecel yahay qaala asalaatu calaa liwaqtiha salaada oo waqtigeeda la tukado ruwaadu waxay leedahay fii awali waqtiha horey laga tukado qaala uma ay maxaa ku xiga qaala biru lwaalidayn waaridka oo loo baarnimo sameeyo qaala uma ay qaala aljihaadu fi sabiili illaah ma ujeedaa jihaad fi sabiili illaah marka xadiidkaas saxiixa bukhaari iyo kulli warinayaan wuxuu ku tusayaa biru lwaalidayn waa manzila cadiima waayo waxa uu yaalaa waxa weeye bayna asalaati waljihaad jihaadkii wuu ka horeeya waa ka fadli badan yahay salaadana waa ka dambeeya waa udhexeeya salaaddu waa xaqi ilaahay oo waxa weeye iimaanka ku xigtay haddana markaa fadliga cadiimkaa ayuu degay birulwaalidayn in waxa weeye xataa jihaadkii laga hormariyo oo la yidhaahdo birulwaalidayn ayaa ka fadli badan idan waxaa la rabaa ikhwaani fillaah qofku inuu ku dadaalo muslimkaa inuu waaridki wanaag u sameeyo waaridki inuu wanaag u sameeyo waciidka ku soo arooray ina maaragtay caasinimadana waa arki doonaa sabab inuu yahay jannada lagu galo waa arki doonaa fadliga iyo wanaagga laga helayana waynu arki doonaa kulli waa sheegaynaa axaadiidta kusoo wada aroortay iyo waxa weye qodob qodob bay noogu imaanaysaa marka madlabkan koowaad oo aynu soo koobnay waxaynu khulaasadiisu tahay waajib bay inagu tahay in waaridka loo isxaan sameeyo oo baari loo noqdo waa waajib qof walba oo muslim waa laga rabaa aayadihii iyo axaadiitiina waa inoo caddaadeen waajib bay inagu tahay in wanaag loo sameeyo khaasatan markay weynaadaan oo da-gaaraan in loo baarinimo sameeyo oo waxa weye asxaab badan loo sameeyo ayay xaq u leeyihiin oo loo dulqaato oo aan la dhibsan oo aan waxa weeye dhibaato loo arag waxa weeye xaaladda loo qabanayo hadday halkaa xaalatul cajzi walkibar gaareen oo aynan waxba qabsan karin in waxa weeye loo isxaan sameeyo oo wax walba wanaaga loo qabto markay dhintaanna waynu arki doonaa oo waxa weeye risaalada dhexdeeda inoogu imaanaysaa markay dhintaanna wanaagga loo samaynayo iyo sida waxa weeye wanaag loogu samaynayo hadday duco tahay hadday sadaqo tahay kulli waa inoo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas ayaan marka casharkan kusoo koobaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin